alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih wslm wbacd qala اlimaamu abu bakr alajuriy اlbaghdadiy raximah اllah baabun fadl اljtimaaci fi اlmasaajidi lidarsi اlqur'an baabkan waxa weeyaan fadliga ku yimaaday kulanka masaajidda lagu kulmo qur-aanka akhrintiisa awgeeda qaala raximah اllah xadaana alfiryaabiyu qaala xadaanaa isxaaq bnu raahawayhi dadka luqawiyiinta sidaasay u akhriyaan markii kelimada la tacriibiyo yaa saas loo akhriyaa laakiin muxadisiintu waxay u akhriyaan raahuuya niftuuya siibuuya waana dhawaaqii farisiga ahay dheheen sidaas markii loogu dhawaaqo dadkii magaca la baxay say ugu dhawaaqahayeen wey marka muxadisiintu sidii hore ugu dhawaaqaan oo farisiyiintu ay ugu dhawaaqahayeen waa asmaa farisiya haddii la tacriibiyuna fi luqa alcarabiya markii naxwada iyo waxaas la joogo raahawayhi iyo niftawayhi iyo siibawayhi sidaasa lagu dhawaaqa marka haddii aad kitaab xadiida akhrinayso raahuuya baad leedahay haddii aad naxwo dhex joogtona raahawayhi qaala akhbaranaa jariiru yacni bna cabdilxamiid can اlacmashi can abi saalixi can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam qaal ma tajaalasa qowm fii beyti min buyuuti اllahi caza wajalla yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa xafat bihim اlmalaa'ika wagashiyathm اlraxma wadakarahum اllahu fi man cindah waman abطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh xadiidkaas rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu alayh wasalama ma fariistaan qolo beyt ka mida buyuuta ilaahay subxaanahu wa tacaala wacaza wajalla yatluuna kitaab allah iyagoo akhrinhaya kitaabkii allah wayatadaarasuunahu baynahum oo markaas isu darsahayo isku akhrinahaya dhexdooda haddii sidaas ay dhacdo ilaa xafat bihim almalaa'ika malaa'igtii ayaa gaararaynaysa oo gaararka istaagaysa ama ka fariisanaysa wahashiyathum اraxmatu waxaana daboolahaya dadkaas raxmaddii ilaahay wadakarahum اllahu fii man cindah ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu ku ammaanhayaa oo ku sheegahayaa malaa'igta agtiisa joogta ayuu ku sheegahayaa oo ku ammaanhayaa marka fadligaas ayuu leeyahay kitaabku ilaahay subxaanaه wa tacaala buyuudiisa in lagu akhriyo oo laysla akhriyo waman abطa'a bihi camaluhu ninkii uu la dib dhaco camalkiisu lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu lama degdego ninkii camalkiisu uu liito oo uu gadaal ula haray oo uu reebay nasabkiisu si kasta uu noqdo ma soo dedeji karo khayr uma soo dedeji karo marka miqyaasku waa acmaasha saalixada fi laakhirati ee ma aha ansaab iyo acraaf dad qaala waxadaana alfiryaabiyu ayضa qaala xadaana abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaana abu mucaawiyata can اlacmashi can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama ma اjtamaca qowm fii beyti min buyuuti اllahi lafdigii horeeto xadiidkan waa isku mida yaa iska lahaa ya lafdigii horean leeyahay lafdigii hore yaa iska lahaa haye lafdigan dambena abu mucaawiya askale abuu mucaawiya lafdigiisu marka waxa weeyaan ma jtamaca ma kulmaan qowmun qolo fii beytin min buyuuti illaahi beyt ka mida buyuuda ilaahay yatluuna kitaab allah iyagoo akhrinaya kitaabkii allah wayatadaarasuunahu beynahum ee kitaabkii allah isu darsaayay iyaga dhexdooda ilaa nasalat calayhim asakiina waxaa ku soo degaysa sakiina yacni deganaan xag rabbi uga timi waqashiyathum araxmatu raxmadiina way daboolaysaa waxafat bihim ilmalaa'ika malaa'igtiina way gaararaynaysaa wadakarahum allahu fii man cindah allah subxaana wa tacalana wuxuu ku sheegahayaa ammaantooda malaa'igta agtiisa joogta qala raximah اllah xadaثana alfiryaabiyu qala xadaثana minjaabu bnu اlxaariث qala xadaثana abuاlaxwaas can haaruuna bni cantarata can abiihi abuuhu waxaa la yidhaha cantaratu bnu cabdiraxmaan alkuufi الshaybaani hiqat rawaa lahu الnasa'i qaala qultu libni cabbaas ibni cabbaas baan waxaan ku idhi ayu lcamali afdal camalkee fadli badan qaala dikru llaahi akbar waxa uu yidhi dikriga allah ayaa weyn wamaa jalasa qowm fii beyti min buyuut illahi caza wajala yatadaarasuuna fiihi kitaab allahi wayatacaatawnahu baynahum إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره عبد الله بن عباس أثر كاسوه ليه markii uu weydiiyey cantaratu bnu cabdiraxmaan camalkee fadli badan ayuu cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi dikriga allah ayaa weyn mana fariistaan qolo bayd buuda allah ka mida caza wajalla yatadaarasuuna fiihi kitaab allah iyagoo isu darsahaya beydka ilaahay dhexdiisa kitaabkiisa oo wayatacaatuunahu baynahum isisiinahaya oo qoloba mar ay akhrinayso ilaa adalathum اlmalaa'ikatu haddii sidaas ay dhacdo waxaa hoosinhaya malaa'igta biajnixatihaa baallaheeda iyo garbaheeda ay ku hoosinayaan wa kaanuu adyaafa allahi tacaala maa daamuu fiih waxayna ahaanayaan martiyaal ilaahay intiiba ay arrinkaas ku dhex jiraan xataa yaquuduu fii xadiiثin hayrih ilaa ay ka dhex galaan ama ay ka jiiraan ama ay ka sheexaan xadiid kaleeto dadka gobolkood waxay ku tarjumaan khaada yacni wuxuu dabaashay fii kada marka kelimadaas markaa khaada dabaal ma aha biyaha markii qofku uu dhex galo oo uu jirhkiisoo dhan intay qariyaan uu maaragtay dhex joogo yaa la yidhaahdaa sabaxa fi lmaa biyuhu ku dabaashay laakiin biyuhu markii aysan gaarsiisnayn isagoo dhan inay qariyaan ee ay gaarsiisan yihiin heer uu ku dhex soco karo ayaa la yidhaahdaa khaada fi lmaa'i biyihii ayuu sheexay waa ku lug dhex lugay weeyaan marka marka khaada fii kada macnaheedu ma aha waa dabaashay waxaasuu dabaashay khaada fii kada waxaasuu dabaashay maya dabaashuna kelimad kale leedahay khawdkuna kelimad kalu leeyahay waana laba shay oo kala duwan baabu dikri akhlaaqi ahli اlqur'an baabkan waxa weeyaan dadka qur-aanka ahalka u ah oo qur-aanka garanhaya akhlaaqda ay leeyihiin oo wanaagsan oo ka duwan dadka aan qur-aanka garanaynin akhlaaqdooda iyo dhaqankooda arrinkaasna waa arrin lagaama maarmaan ah maadaama arrin weyn uu ilaahay dadkaa siiyey shukrigoodu wuxuu keenahayaa arrinkaas shukrigiisu wuxuu keenahayaa dadkaasu inay ka duwanaadaan dadka aan qur-aanka aqoon oo aan qur-aanka garanaynin marka akhlaaqda looga baahan yahay inay ku sifaysan yihiin dadka ahlul qur-aanka ah ayuu mu-alifku wax badan ku celcelinhayaa akhlaaqda uu sheegahayo iyadoo dadka muslimiinta oo dhan looga baahan yahay oo uu sharxi doono haddana si gaar ahaneed waa inay ku sifaysan yihiin dadka qur-aanka garanhaya qaala moxamed bn اlxusein raximah اllah ينbغي لmaن cلمه الlaه تaعالى القرآن waxa u haboon ninka allahu subxaanaه wa tacaala uu baray qur'aanka وafaضlahu عalى غayrihi miman lam yuxamilhu kitaabah oo uu ka fadilay غayrkiis oo uusan kitaabkiisii saarinin ama uusan barin yani وأxب أn ykuna min أhli الqur'an وأhli الlahi caزa وaجل وkhaasaته oo uu allah subxaanaه watacaala jeclaaday inuu ninkaasu ka mid noqdo dadka qur-aanka ahalka u ah oo ilaahay ahal u ah oo ilaahay subxaanaه watacaala khaas u ah وmiman wacadahu اllah min اlfضل الcaظiim ma تqdma dikruna lah oo ka mid ah nimanka uu ilaahay u ballan qaaday isagoo ah arrinkaasu fadli weyn arrinkii noo soo hormaray inaan sheegnay anagu oo aan ka soo sheekaynay oo wamiman qaala allahu caza wajalla yatluunahu xaqa tilaawati weli yanbaqii faacilkeedii ma hayno wamiman qaala allahu caza wajalla yatluuna tilaawatah oo ka mid ah dadka uu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay ama uu ku ammaanay inay qur-aanka akhrinhayaan akhrintiisa xaqeeda akhrintiis akhrintiisa xaqeedu maxay tahay qiila fi tafsiir yacmaluuna bihi xaqa camalihi waxaa la yidhi tafsiirka aayaddan tafsiirkeeda waxay ku dhaqmahayaan qur-aankii dhaqankiisa xaqiisa oo wmiman qaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama aladii yaqra'u اlqur'an wahuwa maahiru bihi maca alkiraami الsafra waladii yaqra'uhu wahuwa calayhi shaaqun lahu ajran oo ka mid ah dadka uu nebigu ka waramay oo uu yidhaahday ninka qur-aanka akhrinhaya isagoo qur-aanka aada u garanhaya waxa uu la joogaa maca alkiraami الsafra malaa'igta uu ilaahay karaameeyey oo ah malaa'igta qorta acmaasha bani aadamka kuwaasaa la yidhaha asafara waa jamcu saafir ka kataba jamcu kaatib waa aladiina yaktubuuna acmaala bani aadam kuwaasuu la joogaa yowma alqiyaama waaladii yaqra'uhu wahuwa calayhi shaaqun lahu ajran midka qur-aanka akhrinhaya isagoo qur-aanku uu ku adag yahay akhrintiisu waxa uu leeyahay laba ajar laakiin kaas la yidhi malaa'igta safarada uu la joogaa iyo kan labada ajarle waa kala sarreeyaan kanu laba ajar ha lahado laakiin kaasaa ka sarreeya wa qaala bishru bnu اlxaariث samictu ciisa bna yunus raximahuma allahu yaquulu ida khatama alcabdu qabala almalaku bayna caynayh waxa uu yidhaahday bishr bnu xaari alxaafi ninka la yidhaahdo weyaan azaahid alwariic oo joogay ama saaxiib la ahaay alimaam axmed bnu xambal nin marka aada iyo aada loogu yaqiino weeyaan zuhdiga iyo waraca oo imaamku ahaa haddiiba funuunta imaamo ama imaamo ay leedahay ciisa bna yuunus ninka la yidhaahdo ayaan maqla buu leeyahay isagoo dhahahaya labadooda allah u naxariistee haddii uu khatimo addoonku qur-aanka yacni malaga ayaa wuxuu dhunkoonhayaa labadiisa indhood inta u dhaxayda arrinkaasuna waa tashriif uu malagu ninkaa qur-aanka khatimay uu sharfahayo fayenbaqii warkii uu soo celiyey marka maadaama fasalkii uu dheeraaday yenbaqii faacilkeediina weli aysan noo imaanin ayuu masana yenbaqiidii soo celiyey wuxuu yidhi fayenbaqii lahu ninkaa waxaa u habboon an yajcala alqur'aana rabiican liqalbih inuu qur'aanka ka dhigo mid qalbigiisu uu ku raaxaysto oo qalbigiisa uu ka faa'iideysto oo qalbigiisa roob u noqdo qur-aanku uu noqdo wayacmura bihi maa khariba min qalbih oo uu ku camiro wixii qalbigiisa ka kharibmay yataadabu biadabi اlqur'aan wuxuu ku adab qaadanhayaa qur'aanka adabtiisa wayatakhallaqu biakhlaaqin shariifa wuxuu akhlaaq isaga dhigahayaa oo uu iska doondoonahayaa akhlaaqda wanaagsan yabiinu bihaa can saa'iri اnnaas akhlaaqdaas wanaagsan ayuu uga duwan yahay oo uga soocan yahay dadka intiisa kale miman laa yaqra'u qur'aana oo ah dadka intiisa kale aan qur-aanka akhrin yacni aan qur-aanka aqoon weya faأwalu maa yanbagii lahu an yastacmila taqwa اllahi caza wajalla fi اsiri wاlcalaaniya kan ugu horeeya oo ay habboon tahay inuu isticmaalo waxa weeyaan allah inuu ka gaashaanto yacni cadaabkiisa inuu ka gaashaanto fi اsiri wاlcalaaniya markii uu gaar yahay iyo markii uu bannaanka joogo biisticmaali اlwaraci oo arrinkaasuna uu ku suuro gelahayo inuu isticmaalo waracnimo iyo ku dadaalid xalaal saafi ah fii macamihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maksabihi xagga cunitaanka xagga cabitaanka xagga dharka xirashada xagga kasabka iyo shaqada waa inuu ku dadaalaa wax xalaal ah oo aada iyo aada u habboon oo saafi ah oo xaaraamna ka fog shubhana ka fog shayga marka waracnimada lagu tilmaamahayo ma aha xaaraam kaliya yacni shayga xaaraamtana aan ahayn shubhana ayna ku jirin ayaa la yidhaahdaa qofkaasu wuxuu isticmaalaa wax waracnimo ah wayakuuna basiiran bizamaanihi wa fasaadi ahlihi wuxuu qofkaasu noqon hayaa oo looga baahan yahay inuu noqdo qof garan hayaa zamankiisa iyo fasaadka ahalkiisa waa arrin muhiima weeyaan qofku inuu fahmo wakhtiga uu ku nool yahay iyo dadka uu la nool yahay xaaladahooda kala duwan sida ay yihiin hadduuna zamanka ka warqabinin iyo wax jar uusan ka warqabinin waxaa dhici kartaa in istikfaal lagu sameeyo oo waxaan jirnin laga dhaadhiciyo ama waxaan habboonayn la geliyo marka qofku waa inuu garan hayaa zamanka uu ku nool yahay sida uu yahay iyo dadkiisu sida ay yihiin fa huwa yaxdaruhum calaa diinihi wuxuu ka digtoon yahay diinkiisa ayuu ayaga uga baqahayaa uga digtoon yahay inay khatar geliyaan waa dhici kartaa marka qofku hadduunan aada wax u garanaynin ama zamankiisa uuna garanaynin wax khalad ah in laga dhaadhiciyo ama waxaan diin ahayn in diin looga dhaadhiciyo muqbilan calaa shanihi ee markaasna ah qof arinkiisa iyo shanigiisa ku jeeda kusii jeeda oo ku howlan mahmuuman biislaaxi maa fasada min amrihi oo markaas sida hami ku saabsan amarkiisa iyo arrinkiisa waxa ka hallaabay inuu sameeyo isaga oo uu saxo oo isagu uu ishagaajiyo oo isagu shanigiisa uu badbaadiyo xaafida lilisaanihi mumayiza likalaamih ee markaasna ah qof xifdisan carabkiisa qof xifdinaya carabkiisa in uu khatar geliyo carabkiisa oo hadalkiisana ka soocahaya yacni waxyaalaha khaladaadka oon habboonayn ka soocahaya hadalkiisa in takallama takallama bicilmin haddii uu hadlahayo cilmi buu ku hadlahayo idaa ra'aa alkalaama sawaaban markii uu arkona weeyaan kalaamka ama hadalku inuu sawaab yahay markaasuu hadlahayo wain sakata sakata bicilmin haddii uu aamusana cilmi buu ku aamusay oo waxaan u habboonayn oo cilmigu uu tusinayo inaan lagu hadlin ayuu ka aamusay idaa kaana sukuutu sawaaban markii uu yahay aamusku sawaab qaliilu lkhawdi fii maa laa yacniihi inta uu sheexo arrin aan asaga shaqo ku lahayn ama asaga uunan shaqo ku lahayn baa yar waayo arrinka uu shaqada ku leeyahay ayaa aad u badan kaasaana u habboon ama la gudboon inuu isku mashquuliyo yakhaafu min lisaanihi ashadda mima yakhaafu min caduwihi wuxuu ka cabsanhayaa carabkiisa wax ka badan inta uu ka cabsado cadowgiisa waa dhici kartaa inuu carabkiisu u soo jiido masaa'ib adduunye ama masaa'ib aakhiro wax ka badan intuu cadowgiisa usoo jiido yaxbisu lisaanahu ka xabsihi licaduwihi liya'mana min sharihi wa suu'i caaqibatihi waxa uu xabsi ku ridahayaa carabkiisa sida uu hadduu uu tamaquno ama awood uu u yeesho uu cadowgiisa xabsi ugu tuugahayo si uu uga badbaado ama ugu aamin noqdo carabkiisa shartiisa iyo raadxumada carabkiisa waata meesha uu ka dhihi jiray cabdullaahi bni mascuud ma jiro shay ku xaqnimo badan xabsi dheer oo carabka uga xaqnimo badan haddiiba xabsi dheer wax lagu tuurahayo waxaa ku habboon qofku carkiisa inuu ku tuuro qaliilu daxiki fii ma yadxaku fiihi اnnaas waxaa yar inta uu qosolo dadku waxa ay ku qoslaan intuu ku qoslaa waa yartayo lisuuءi caaqibati اdaxik waayo waxaa xun raadka qosolka macno la-aanta raadkiisu waa xun yahay in sura bishayi mima yuwaafiqu اlxaqa tabasama haddii la farax geliyo arrin lagu farax geliyo oo ka mid ah waxa waafaqsan xaqa waa dhoola caddaynaya yakrahu lmisaaxa khawfan min allacib waxa uu dhibsanhayaa oo uu karaahiyeysanhayaa kaftanka isagoo ka cabsanaya marka inuu cayaar ku dhaco yacni kaftanka marmar waa la kaftami karkaraa laakiin qofku inuu dandanadiisu ay kaftan noqoto oo hadalkiisuba kaftan uu u bato aan habboonayn mar mar waa la kaftamaa laakiin kaftanka marka uu kaftamayona waa inuu iska ilaaliyaa wax baatila inuu ku kaftamo fain masaxa qaala xaqan haddii uu kaftamo wax xaq ah ayuu ku hadlahayaa baasitu lwajhi waa weji furan yahay oo wejigiisu ma aha weji cabuus ah dayib lkalaam hadalkiisuna waa wanaagsan yahay nin afxun ma aha ama caytan badan laa yamdaxu nafsahu bima fiihi fakayfa bima laysa fiihi nafsadiisa kuma ammaano waxa ku jira siduu arrinku noqonaya marka hadduu nafsadiisa ku ammaano waxa nafsadiisaba ku jira yacni qofku inuu nafsadiisa ku ammaano ficlan wax nafsadiisa ku jiro wanaag ama khayr ah hayaan habboonay bal ka waran marka qofku hadduu nafsadiisa ku ammaano waxaysan nafsadiisu qabin ama wax ayna nafsadiisu ahayn waa wax aada u foolxun weeyaan ammaantaasuna waxay isu bedelaysaa dam min xaysu laa yadri isagu wuxuu isleeyahay nafsadaada amaa kor u qaadaa amaa sharaf isu yeeshaa laakiin waxa uu samaynhayo ayaa keynahaya sharaf la-aan iyo khayr darro yaxdaru min nafsihi an taglibahu calaa maa tahwaa mima yusqitu mowlaa waxa uu ka digtoon yahay nafsadiisa in ay ugu adkaato in ay ku rido waxa ay jeceshahay oo iyadu ay haweynayso oo ah wax rabbigiisa iyo mowlihiisaba carageliyo laa yaktaabu axada walaa yaxqiru axada walaa yasubu axada qofna ma xamanhayo qofna ma xaqirahayo qofna ma caayo walaa yashmatu bimusiibatin qof walaalkiis ah musiibo ku dhacdayna kuma farxo walaa yabqii calaa axadin qofna kuma xadgudbo xadgudubku aada buu u liitaa wax aada iyo aada u liita weeyaan qof walaalka ah inaad ku xadgudubto wax aada u liita weeyaan haddaa adigu xadgudubtona qof kaleeto kugu xadgudba aa ilaahay kuu keenahay waa in layska ilaaliyaa walaa yaxsiduhu mana xasadahayo walaa yusiiu danna biaxadi ila biman yastaxiqu qofna u xumayn maayo malaha ilaa qof arrinkaas mutay oo in loo mala xumeeyo mutay mooye yaxsidu bicilmin wayadunnu bicilmin wayatakallamu fi linsaani min caybin bicilmin wayaskutu can xaqiiqati maa fiihi bicilmin wuxuu leeyahay haddiiba uu xasadahayo cilmi buu wax ku xasadahaya yacni shay cilmigu uu ogol yahay in maaragtay uu xasad galo ayuuba hadduu xasad ka dhacayo uu xasad ku samaynhaya wuxuu tilmaamaya xadiidkii dhahahayey laa xasada ilaa fi tnatayni rajulin callamahu اllahu اlqur'aana fahuwa yatluuhu aanaaءa alleyli wa aanaaءa الnahaar marka haddiiba uu xasad samaynayo cilmi buu wax ku xasdaa yacnii wax mudan in la tamaniyo ayuu tamaninhayaa ilaan xasadka waa tii aan soo marnay yacni xasad madmuum ah iyo xasad mamduuxa inuu jiro xasadka mamduuxa waxa weeyaan qofka nicmada uu alla siiyey ama nicmo adduunyo ha noqoto ama mid aakhira ha noqotee inuu jeclaado iyadoo kale inuu alla siiyo walaalkiisana uuna ka qaadin nicmadaas taas weeyaan marka xasadka mamduuxa ah wayadunnu bicilmin hadduu mala samaynhayo oo uu wax malaynhayona cilmiguu wax ku malaynhayaoo wax jira oo uu hubo ayuu malaynhaya wayatakalamu fi linsaani min caybin bicilmin wuxuu ka warramahayaa haddii loo baahdo qof caybtiis inuu ka warramo oo ay daruuro keentay inuu qofkaas caybtiisa ka warramo oo arrinkaas uu noqdo qiibo jaa-is ah maalan axyaanan in loo baahdaa dhici karta cilmi buu ku warramahaya waxuu hubo oo qofkaas uu ku ogyahay ayuu ka warramahaya wayaskutu can xaqiiqati maa fiihi bicilmin haddii aan loo baahanna maalan qofkaas ceebtiisa inuu ka warramo isagoo ceebtiisa og oo xaqiiqada qofkaas uu yahay uu og yahay ayuu ka aamusaya qad jacala alqur'aana waالsunnata wاlfiqha daliilahu ilaa kulli khuluqin xasanin jamiil wuxuu ka dhigay qur-aankii iyo sunnadii iyo fiqhigii waa wax loo baahan yahay daliilkiisa oo tusinhaya khuluq kasta oo wanaagsan oo qurxoon xaafidan lijamiici jawaarixihi amaa nuhiya canhu wuxuu ahaanahayaa qof ka xifdiyey xibnihiisa dhammaantiis dhammaantood wixii laga nahiyey in mashaa mashaa bicilmin haddii uu socdo cilmi buu ku soconaya socod sax ah oo aan sharcigu diidin ayuu ku soconhaya wain qacada qacada bicilmin haddii uu fadhiyana cilmi buu ku fadhinhaya waa fadhi aan sharcigu diidin yajtahidu liyaslama annaasu min lisaanihi wayadihi wuxuu ku dadaalahayaa inay dadku ka badbaadaan oo ay ka nabad galaan arabkiisa iyo gacantiisa dadaal badan buu ku bixinaya ilaan waa tii ay ahayd almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi haddii marka qofka uu dhacdhac badan yahay oo qof kastaba carabkiisa uu ku taago ama gacantiisa uu ku taago qofkaas islaamnimadiiba ma hayo marka ilaan almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi buu xadiidkii leeyahay islaamnimadii waxay ku kooban tahay ama muslimnimadii in qofka laga helo in laga badbaado gacantiisa iyo afkiisa laa yajhalu fain juhila calayhi xalima waa arrin aada u adag weeye haddii khalad loo geysto isagu khalad ku dhici maayo laa yajhalu yacni meelka dhacyo samayn maayo isagu oo meelka dhacyo bilow ah isagu qofna kula kici maayo haddii isaga meel looga dhacona fain juhila calayhi xalim haga dulqaaduu muujinhaya waa inuusan la qaybsan qofkaas jahliga samaynhaya haddii intaa la heli lahaa laa yajhal fain juhila calayhi xalima adduunyada maxaakinba kama furaateen wax maxkamadaba lama arkay labadaas kelima hadii la heli lahay laa yajhal fain juhila calayhi xalima maxkamado badan baa lasoo xiri lahaa maanta walaa yadlim fain dulima cafaa isagu dulmi samayn maayo haddiise dulmi lagu sameeyo waa cafinhayo qofkii dulmiga ku sameeyey walaa yabqi isagu qof ku xadgudbi maayo qofna ku xadgudbi maayo fain buqiya calayhi sabr haddii lagu xadgudbona waa sabraayo yakdimu gaydahu liyurdiya rabbahu wayagiida caduwah wuxuu qarinayaa caradiisa suu rabbigiisa u raadogeliyo cadowgiisana uu u carogeliyo haddii uu xanaaqiisa qariyo rabbigiisa buu raadi geliyey rido geliyey oo uu raadi ka dhigay ila waa sifo wanaagsan oo ay ku sifaysan yihiin oo ilaahay uu ku ammaanay dadka carada iyo xanaaqa qariya wاlkaadimiina اlgayd buu ilaahay leeyahay cadowgiisa oo shaydaankana isagaa caragelinhaya arrinkaasaa caragelinhaya ilan shaydaanku wuxuu jecel yahay qofku haddii uu xanaaqo inuu xanaaqiisa la falgalo oo dhacdhac uu sameeyo waxaana dhici karta qofku hadduu xanaaqo intii isaga loo geystay inuu shanlaabkeed ama tobanlaabkeed geysto isagu mutawaadicun fii nafsihi nafsadiisa waa mutawaadic fain qiila idaa qiila lahu اlxaqu qabilahu min sagiirin aw kabiir haddii xaq loo sheego oo uu sugan yahay waxaas loo sheego waa aqbalahaya ama sagiir ha uga yimaado ama kabiir ha uga yimaado haddii uu diidona waa kibirka sharcigu uu diiday weeyaan alkibru baطru اlxaqi haddii xaq aada ag marsan tahay laguu sheego oo lagu yidhaahdo xaqaas baad ag marsan tahay xaqaas baa koo hoos baxsan waa inuu qofkaasu aqbalaa qof kasta ha uga yimaado ama sagiir ama kabiir yadlubu rifcata min allahi caza wajalla laa min almakhluuqiin waxa uu dalbahayaa inuu kor u kaco ilaahay agtiisa laakiin makhluuqiintu inay kor u qaadaan ka dalbi maayo kor uma qaadi karaan ilaahay baa korna wax u qaado hoosna wax u dhiga laakiin dadku ma hayaan intaas haddii qofku isku dayo qof kaleeto inuu u ololeeyo inuu qof uu isku fiican yihiin kor u qaado ama qofay isku xun yihiin inuu hoos u dhigo hadduu u ololeeyo ma karahayo kor u qaadka iyo hoos u dhigidda ilaahay baa haysta bas maaqitun lilkibri wuxuu na-ab yahay kibirka khaa'ifun calaa nafsihi minhu nafsadiisana kibirku uga cabsanhaya laa yataakalu biاlqur'aan walaa yuxibu an tuqdaa lahu bihi اlxawaa'ij qur-aanka wax kuma cuno qur-aanku ma aha qalab wax lagu cuno oo adduunyada looga dhaqmo ma aha qur-aanku waxa weeyaan wax ilaahay loogu dhowaado oo lagu dalbo sharaf iyo mansilo aakhiro marka qofku inuu ka dhigto qur-aanka wasiila lilakli ma aha xadiid bay ku jirtay laa taأkuluu biاlqur'an walaa tajfuu canhu walaa tagluu fiih saddex shay buu xadiidkaas uu sheegay qur-aanka waxa ku cuninina ha ku xadgudbinina quligu ha ku samaynina waxaa dhici karta dad gobolkood qur-aankaan raacsannahay ama kitaabkii ilaahay baan wadnaa iyagoo dhahaya inay quligu ku sameeyaan oo waxaan ilaahay amrina ay amrhayaan waxaan ilaahay uuna nahyin ay nahyin hayaan waxaan ilaahay amrina ay diin ka dhigahayaan dhici karto laa taqluu fiihi wey walaa tadfuu canhu ha ka fogaanina awaamirtiisa iyo nawaahidiisa u hogaansama meel haiska dhiganina ha iska fogeynina ku dhaqmi culammada waxay dhahaan marka saddex shay baa jira oo kala duwan alaklu bilqur'aan qur-aanaan kuu akhrinhaya adaan kuu akhrinhaya ama mowtadaadaan ku akrinhaya ama gurigaadaan ku akrinhaya ama dukaankaadaan ku akrinhaya ama maaragtay adaan ku akrinhaya haddii akrintu sidaa ay tahay waa caynu اlakli biاlqur'aan waana muxaram mowtadaadaan wax u akrinhaya adaan ku akrinhaya gurigaan lagu akrinhaya taas waxay dhaheen waa muxaram waana waxa laysku waafaqsanyaho ijmac waana dhaqan dad gobolkooda ay ku dhaqmaan oo intay qur-aankii dhaafeen bay khuraafaad iyo hadallo khiyaaliyaad ah ay dadka gobolkooda haddii guryahooda lagu akhriyo ama mardadooda lagu akhriyo ama mowtadooda lagu akhriyo inay barako ka helayaanay la ahayn dadka gobolkood qur-aankana waa lagu akhri jira guryahooda qur-aankana ku makaaftoomi jirine burdo iyo munaaqib iyo mawlid iyo waxyaalahaas baa lagu dari jiray beri baan nin marka deganaayoo macallin ah aan isar arki jirnay aan fatro waayey fatro kadib aan arkay markaasaan waxaa yidhi xaggee ayaantan jirtay markaasuu yidhi waan xanuunsaday haye maxaad samayday waa wuxuu yidhi qur-aan iyo burdaan isku akhriyo waa haysta markaasa waxaa yidhi qur-aan kaliya maxaad isuu akhri weysay markaasuu yidhi waa in burdaha lagu daraa markaasa waxaan ku idhaahday caafimaadka aada u malaynayso inaad heshay ma qur-aanka keliyahaad ku heshay ma burdaha keliyahaad ku heshay ma labadoodoo wada jiraad ku heshay oo qur-aanka keliyahaad ka weysa caafimaad markaasuu wuxuu yidhi labadoodaba waa u baahanna ku yidhi labadoodaba waa waa u baahanna marka yacni dadka gabalkood intay qur-aankii akhrintiisii ama ta'aakul bilqur'aan intay dhaafeen bay ta'aakul bilkhuraafaat bay dhex fadhiyeen nin kale hadir wuxuu ii sheegay oo mucallimka ahay maka baa wuxuu yidhi afgooyaan deganaa jira buu yidhi mucallim baan ahay haweeney dhaqaalo badan iyo nin qabiyo isaguna dhaqaalo badnaa ayaa ii yeeray markaase waxay dhaheen waxaan rabnaa koox wadaaddo ah oo guriga ku akhriya qur'aan iyo manaaqib baan rabnaa gurigaa lagu akrinaya barakaa laga rajaynhayaa nuur baa laga rajaynhayaa khayr baa laga rajaynhayaa wax walbaa laga filanhayaa dadkii baan soo kaxay buu yidhi muddaan ku akrinay inuu yidhi marka qamiista ama arbacada lagu akhrin jiray yowm mucayan marka weliimay keenaysaa berigii dambaa nin wuxuu igu yidhi buu yidhi nin yahow munaaqibka ha akrinina kitaabka qur-aanka kaliya u akhriya hadday rabto in loo akhriyo laakiin munaaqibka maa fiihi khayr khayr kuma jiro isaga wixii buu iga dhaadhiciyey buu yidhi iga dhaadhici iga dhaadhiciy waan ku qalcin haweenaydii baan u tego waxaa yidhi maqal qur-aan waxaa ka weysay manaaqib ka heli maysa waxaad yeelaysaa guriga munaaqibka aan ka dayno qur-aanka kaliya aan ku akrino kitaabkii ilaahay soo dejiyay qur-aanku munaaqibkan lama yaqaan xaalkiisa maaragtay waxyaala aan habboonayna waa ku yaaliin marka yuuna khayr meelaad ka filanaysay wuuna shar kugu soo kordhina iska daa oy u riiqday waxay tihi waaya wadaadadii m markay imaadeen oo qur-aankii aan akrinay waxay dhaheen kaana munaaqibkii markaasa waxaan ihi buu yihi munaaqibkii waa layska daayey markaase waxay dhaheen munaaqib haddaan la akrinayna naku ma qur-aan akrimayno haddaba iska bax waa baxeen habeenkii bay ruuyo aragta haweentii waxay leedahay nin dab wata baa ii yimid markaasu wuxuu yidhi munaaqibkii maxaad u joojisay waa ka kaaftoomay qur-aan baa la ii akhriyaa ma jooji kartid buu yidhi ee nimankii u yeer munaaqibkiina hala akhriyo waan iga tegi arbacadii dambeeto waxba lama akrin munaaqibkii isagoo qaragii dabka ah watu u yimid wuxuu yidhi haddaadan nimankii soo celin dabkaasaan kuu gubaya wuu yidhi edabna malihi waa khayrkaa diidantaha islaanta intay orday bay macallinkii u tagtay nin mucallin ahoo qur-aan ka dhiga wey maka hadda waxay tiri nin o dhib baa igu dhacay oo xaalad adag baa ila soo deristayoo waxaan muhadada ku ahay in uu nin igubo habeenkii maxaad aragtay saas baan arkay waxaa yidhi ninka kuu yimid shaydaan weeye mana ku gubi karee wuxuuna doonayaa inuu shar kugu celiye markuu kuu yimaado aayatulkursi iska akhri waayahay tiri habeenkii dambe u yimid wuxuu yidhi ma soo celisay arrinkii ma soo celin dabkii uu soo dhoweeyey wuxuu yidhi haddii aan habeen dambe imaado adoon soo celin waa kugu dhejinhaya waana iska tegi habeenkii dambe uu yimaaday ma soo celisay maya dabkii buu soo dhoweeyey waan kugu dhejinhayaa markiibaan aayatulkursi bilaabay dabkiibaa isaga hoos ka qabsaday dabkiibaa hoos ka qabsaday kor buu uga baxay meeshiibuu ku gubtay ramaad buu isu bedelay subaxii bay tagto waxay tireen run baa sheegiisa shaydaan buu ahay isagii argugtay marka dad baa waxay ku noolaayeen oo nolosheedoo noloshoodoo dhan ay ku taagneed inay qur-aan la akhriyo wax ku cunaan ama khuraafo la akhriyo ay wax ku cunaan ayb arrinkaasu marka ma jiro arrin kaleeto oo jaa-is ah oo ijmaac aha jira marka oo qur-aan akhrintiis ku saabsan wax lagu qaato waa alcilaaj bilqur'aan qof jiran ama qof la qaniinay in qur-aan lagu akhriyo ujro laga qaato waxaa la yidhaahdaa alcilaaju biاlqur'aan kaas jaa-is weeye maxaa u daliila xadiiu abi saciid wabn cabaas ibn cabaas xadiikiisu muxuu ahaa axaqu maa akhadtum calayhi ajra kitaab اllah waxa uu ka warramay ibn cabaas waa xadiiu ruqya wey kaas marka culamadu waxay dhaheen qof xanuunsan ama la qaniinay haddii qur-aan lagu akriyo ama adkaar lagu akriyo ee wax laga qaato waa jaa-is wey wax khilaaf kuma jiro tii horeeto inay muxaram ahayd khilaaf kuma jiro tan dambe inay jaa-is tahana khilaaf kuma jiro midaa khilaaf ku jira oo ah macalimiinta qur-aanka dhigaaya inay qur-aanka wax ku qaataan xoogaa bacdu ahlilcilmi baa khilaaf geliya laakiin shaykhulislaam wuxuu leeyahay ibnu taymiya haddiiba mucalimka uun waxba haysanin uuna dhaqaalaysanan ama nin dhaqaalile uusan ahayn laa ba-s buu leeyay inuu qaato ujradiisa waayo qur-aankii baaba dhumahay buu ley hadaan saas la eegi macalimkii wax ma haysto waxna ma qaadi kartid baa la yidhi qur-aankii baa dhumahay buu yidhi qur-aanka marka suu u baaqi noqdo macalimiinta waa in waxooda la siiyaa mar haddii uusan dhaqaalo haysan midaas baa marka bacdu ahlicilmi khilaaf geliyeen laakiin haddii uu macalinkii dhaqaalo kale meelay ka soo gelayaan aynan jirinin wuxuu leeyahay maslaxada qur-aanka waxay keenaysaa in ujradooda la siiyo walaa yascaa bihi ilaa abnaa'i اlmuluuk walaa yujaalisu bihi اlagniyaaa liyukrimuuhu qur-aankii u qaadi maayo buu yidhaahday ilmaha boqorada si uu marka dhaqaalo uga goobo meeshaas waxaan soo dhaafnay walaa yuxibu an tuqdaa lahu bihi اlxawaa'ij ma jecla qofka xaamilu qur'aanka inuu ka dhigto qur-aanka wax loogu adeego oo uu dadka ku adeegsado maya aduu haddaad dan leedaha dantaada qabso laakiin macalinkaa beer loo falahayaa iyo macalinkaa loo dhaaminhayaa iyo macalinkaa arig loo soo oodahayaa iyo macalinkaa maaratay od loo dhigahaya iyo macalinkaa xero loo samaynhayo kulluhu laa yuxibu an tuqdaa lahu bihi اlxawaaij mamnuuc way taas ilaan shaqadii isagu uu hayey oo qur-aankii baritaankiisa ahaa muqaabilkiisii waa qaatay intaanu xadgudub waayo marka waa loo dhaaminhaya waa loo falhayaa beerihii xerihii baa loo oodahayaa la ziyaado wey taas walaa yascaa bihi ilaa abnaa'i اlmuluuk walaa yujaalisu bihi اlagniyaa liyukrimuuh dadka akniyadaana inuu la fadhiisto oo uu maaragtay iyagaa la mujaalaseeyo dooni mahayo ama ma samaynhayo say u karaameeyaan maya inkasaba اnnaasu min addunya اlkahiira bilaa fiqhin walaa basiiratin kasaba huwa اlqaliila bifiqhin wacilmin masalo la xiriirta weeyaan dhaqanka iyo kasabka iyo shaqada oo le hadday dadku kasbadaan adduunyada wax badan ay ka kasbadaan oo adduunyo badan ay jamciyaan maal badan ay isu keenaan laakiin aan ku dhisnayn maalkaas bada badan kasabkiisu fiqhi aqoon iyo kasmo hoose isagu wax yar buu kasbadaa oo fiqhi iyo cilmi ku taagan saasaa sax ah in labisa الnaasu اlayna اlfaakhira labisa huwa min alxalaali maa yasturu cawratah haddii dadku ay xirtaan dhar aada u jilicsan oo aada u wanaagsan isagu wuxuu xirtaa wax cawradiisa asturo xalaal ah waa muhiim weeye haddii kuwaanu uuna xalaal ahayn quruxdooda waxba tari mayso in wasica calayhi wasaca haddii ilaahay uu waasiciyey risqiga isagana ummadda waasic uga dhiga risqiga oo ahalkiisana waasic uga dhiga dadka akhwaankiisana waasic uga dhiga waxbuu bixiya wain umsika calayhi amsaka haddii xoogaa risqiga lagu yareeyana isagana waa haynhaya intaas lagu yareeyey buu wax ka bixinhaya yaqnacu bilqaliili fayakfiihi wuxuu ku qancahayaa wax yar oo markaas ku aada hadduu qofku qanaacada isdareensiiyo wax yar waa ku aada wayaxdaru calaa nafsihi min addunya maa yudqiihi wuxuuna ka digtoon yahay nafsadiisa oo adduunyadu uga digtoon yahay inay geliso wax xadgudub ku sameeya isaga ku sameeya yatabicu waajibaati اlqur'aani wasunna waxa uu raacayaa qur-aanka iyo sunnada waajibaadkooda yaأkulu الطacaama bicilmin cunada markuu cunhayo cilmibuu ku cunhayaa cilmibay u baahan tahay cunada cunitaankeeda habaab dhanay u baahan tahay oo ah aadaabu اlakl wayashrabu bicilmin cilmi wax ku cabahaya aadaabu اshurbi wayalbasu bicilmin dharka markuu xihanayo hab loo xirtuu leeyahay oo aadaabu allibaas wayanaamu bicilmin hadduu jiifanhayo cilmibuu ku jiifanhayaa aadaabu nowm baa jirta wayujaamicu ahlahu bicilmin hadduu ahalkiisa la kulmahayona cilmi buu kula kulmahayo wayasxabu اlikhwaana bicilmin walaalihiisna wuxuu kula saaxiibhayaa cilmi hadduu la soconhayo walaalihiis cilmi buu kula socda yazuuruhum bicilmin hadduu ziyaaranhayo cilmibuu ku ziyaaranhayaa wakhti munaasib uu yahay iyo wakhti ayna ahayn ziyaarada maaragtay in la dheereeyo iyo in la gaabiyo cilmibay u baahanta wayasta'dinu calayhim bicilmin wuxuuna ka dalbahayaa inay u idmaan soo gelitaankiisa cilmi isagoo arrinkaasu kufu ku sugan yahay hoodi dalaq wixii soomada dhihi jirtoo kaleeto maya istidaan ma ah yujaawiru jaarahu bicilmin jaarkiisana wuxuu kula darsahayaa cilmi wuxuu dhowrahayaa jaarkiisa xuquuqda uu ku leeyahay buu dhowrahaya yulzimu nafsahu bira waalidayhi wuxuu nafsadiisa ku qasbahayaa labadiisa waalid inuu biri u sameeyo fayakfidu lahumaa janaaxa waxa uu u raaricinhayaa garabkiisa yacni waa u naxariisanhayaa wayakfidu lisawtihimaa sawtah waxa uu hoos u dhighayaa sawtkiisa iyaga sawtkooda ogu iyagu markay hadlahayaan codkiisa waa inuu ka hoos mariyaa codkooda wayabdulu lahumaa maalah waxa uu siinhayaa labadooda maalkiisa wayanduru ilayhima bicayni اlwaqaari wاraxma wuxuu ku fiirinhayaa il degan oo raxmad leh yadcuu lahuma bilbaqaa wuxuu ugu ducaynhayaa baqaa yacni baqaa mutlaqa ma aha baqaa fii طaacati illahi buu ugu ducaynhayaa inuu ilaahay baaqi yeelo iyagoo طaacadda ilaahay ku sugan laakiin baqaa kaliya aan daaco lahayn khasaaro wey wayashkuru lahumaa cinda alkibar waxa uu ku shukrinhayaa labadooda markii ay weynaadaan wixii ay ka soo mareen oo dadaal ah ama tarbiya uga shukrinaya laa yabjaru bihimaa kama murgoodo labadooda haddii ay khalad ku sameeyaan ama markay weynaadaan ay dhacdhac sameeyaan ka murgi maayo ama ka xumaan maayo in ista'aanaa bihi calaa طaacatin acaanahumaa haddii ay kaalmo weydiiyaan inay طaaco ilaahay ay kaalmo isaga u weydiiyaan inuu ugu kaalmeeyo waa ugu kaalmaynhaya wain istacaanaa bihi calaa macsiyatin lam yucinhumaa calayha haddiise ay ka dalbaan inay ugu kaalmeeyaan macsiyo ugu kaalmayn maayo macsiyada ilaahay ilan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati illahi wey haweeney baa mar soo wacdo waxay tidhi duq aabbahayba baa wuxuu leeyahay haddaadan jaab ii garin maalin kastaba waa ku inkirahayo gabar zaaniyad ah oo zaani uu dhal weyaan dhahaya oo anugu kuma dhalin waana kaa tabaruahyahu igu yiri taadan kulli yom jaad ii galin nasabkaadaan waa inkirahaya u yiri maya marka ma ka yeelayso taas in istacaanaa bihi calaa macsiyatin lam yucinhumaa calayhi warafaqa bihimaa fii macsiyati iyaahumaa laakiin maca daalika waa kala dadku kala labaaqo badan yihiin ama kakala caqli badan yihiin ama kala tasaruf wanaagsan yihiin waxa uu leeyahay waa inuu u dhimriyaa maca daalika markuu labadooda ku caasinhayo cisyaanka ilaahay ee uuna aad u zajrin ama uuna aad u caayin ama uuna aad u fool xumaynin iyada qudheeda yacni cisyaanka uu cisyaanahayo ama khilaafka uu khilaafahayo macsiyada ilaahay uu ku khilaafahayo yaa xoogaa rifqi u baahna iyada qudheeda yuxsinu اladaba liyarjica can qabiilihi ma araada mima laa yaxsunu bihima ficluhu wuxuu leeyahay wuxuu hagaajinhayaa adaabta hadduu qofku isagu aadaab fiican yahay waxaa dhici karta meeshii uu isagu qudwo waalideynkiisa u noqo lahayeen inuu isagu qudwo u noqdo waalideynkiisa oo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo tadayunkiisu wanaagsanu uu ayaga soo jiido marka wuxuu leeyahay yuxsinu اladaba liyarjic can qabiixi ma araada mima laa yaxsunu bihi ma ficluhu wuxuu hagaajinhayaa aadaabta si ay uga soo laabtaan waxyaalaha xun oo ay doonahayaan oo aan habboonayn iyagu inay sameeyaan yasilu raxima wayakrahu lqaiica raxmka ayuu xariirinhayaa waxauna karaahiyeystaa raxmka goyntiisa man qaطacahu lam yaqطachu ninkii isaga gooya ma goynhayo haddaad goydo marka waasil mahid markaas qofkii ku xariiriye haddaad xariiriso kii ku gooyana aa ku goydo mma ihid markaas waasil waxaad waasil tahay markii aad xariirido qofkii ku xariiriya ood xariirido qofkii ku gooyo oo raximkii ka mid ah man asa allaaha fiihi aطaaca allaha fiih hadal aada u macaan wey hadal aada u qiimo badan man casa allaaha fiihi aطaaca allaha fiih qofkii isaga qofkii caasiya ilaahay asaga shanigiisa qofkaas shanigiisa ku caasiya isagu qofkaas shanigiisa buu ilaahay ku adeeca maalan haddii qof uu ku caayo casa allaha fiika laleeyahy ilaahay buu adiga kugu caasiyey shanigaada buu ilaahay ku caasiyey marka maxaa kula gudboon markaas an tutiica allaha fiih inaadan markaas isagii la caytamin oo aada ilaahay adeecdo inaad ka aamusto oo aadan la qaybsan caytankii man casa allaha fiihi aطaaca allaha fiih yasxabu اlmu'miniina bicilmin wayujaalisuhum bicilmin dadka mu'miniinta wuxuu kula saaxiibaa cilmi yacni wuxuu kula joogaa cilmi wuxuu kula fadhiistaa cilmi man saxibahu nafacahu ninkii la saaxiibana wuu anfaca khayr buu ku tabcaa wax maslaxa u ah qofkaas ayuu tusiya xasanu اlmujaalasati liman jaalasa waa nin fadhi wanaagsan ninkii la fadhiista in callama hayrahu rafaqa bihi hadduu keyrkiis wax barahayona waa u dhimrinhayaa si sahlan wax u barahaya macallimiintii aan soo gaarnay gobolkood intay ku kalsoonaan waayaan ardaga inay dilaan ama ul u qaataan ama maaragtay laan u qaataan bay toorey geli jireen subxaana allah macallin baa toorey dhab ku siiyey canug oo uu qawiyo wuxuu leeyahy macallin baan ahay laa yucanifu man akhطa'a walaa yukhjilhu qofkii markaa khaldama khaldama ma tacniifinhayo ama ma sajrinhayo walaa yukhjilhu khajalna ku ridi maayo oo dhihi maayo nin yaho waa khajilaysaa ma dhahayo waxaa la yidhaahdaa akhjalahu khajalahu idaa qaala lahu khajilta waa khajilaysaa ama waa sheexaysaa ku dhihi maayo qofna rafiiqun fii umuurihi waa nin dhimrin badan arrimihiisoo dhan sabuurun calaa tacliimi اlkhayr ee ku sawar badan khayrka baritaankiisa ya'nasu bihi lmutacallimu qofka wax ka baranhayaa isaga ayuu dugaalsadaa oo uu weheshadaa wayafraxu bihi اlmujaalis qofka la fadhiyaana wuu ku farxa mujaalasatuhu tufiidu khayran isaga la fadhigiisu khayr bay faa'iideysaa mu'adibun liman jaalasahu biadabi اlqur'aani wasunna qofkii la fadhiistana wuxuu ku adbaa aadaabta qur-aanka iyo sunnada in usiiba bimusiibatin falqur'aanu wasunnatu lahu mu'adibaani haddii musiibo lagu tuuro oo musiibo ay ku dhacdo qur-aanka iyo sunnada ayaa edbahaya oo la rabaa aadaabtii qofka musiibadu ay ku dhacday oo qur-aanka iyo sunnada ku yaallo inaysan ka hoos bixinin yaxzanu bicilmin haddiiba uu murgahayo cilmiguu ku murgaa yacni wax ay suuragal tahay in laga murgi karo iyo waxaan ayna suuragal ahayn baa jira wayabkii bicilmin wuxuuna ku ooyahayaa cilmi wax lagu ooyi kari wax lagu ooyi karin baa jira wayasbiru bicilmin wuxuu ku sabrhayaa cilmi yacni sabarkana cilmi buu u baahan yahay yacni wax kastoo qofku uu ku dhaqaaqo ama uu ku hadlo ayaa cilmi u baahan ama ha la sameeyo ama ha laga joogsado wayataطaharu bicilmin wayusallii bicilmin wayuzakii bicilmin wayatasadaqu bicilmin wayasuumu bicilmin wayaxuju bicilmin wayujaahidu bicilmin wayaktasibu bicilmin kul shay cilmi u baahan yahay dahaaradii cilmibay u baahantay salaadii cilmi bay u baahantay zakadii cilmi bay u baahantay sadaqadii cilmi bay u baahantay soomkii cilmi buu u baahan yahay xajkii cilmi buu u baahan yahay jihaadkii cilmi buu u baahan yahay cilmigu u baahay yaa lala jihaadaa yaa jihaadahaya markee la jihaadahaya cilmigay u baahanta wayaktasibu bicilmin hadduu shaqaysanaa cilmi u baahan yahay haddii kaleeto uuna cilmi lahayn waxaa dhec kared kasabkiiso dhan u xaaraan noqdo maalkiiso dhan uu xaaraan noqdo wayunfiqu bicilmin nafaqaynta ee waxbixinta cilmi bay u baahan tahay meel ku habboon iyo meelaan ku habboonayn yanbasidu fi lumuuri bicilmin wayanqabidu canha bicilmin farxitaanka iyo arrimaha qofku inuu u fidsanaato cilmi bay u baahan tahay shayga ama arrimaha gobolkood inuu ka inqibaado ama uu ka gaabsado cilmi bay u baahan tahay qad adabahu lqur'aanu wasunna waxaa qofkaas un edbiyey qur-aanka iyo sunnada yatasafaxu lqur'aana liyuadiba bihi nafsaha qur-aanka ayuu gedgedinhayaa si uu nafsadiisa ugu edbo walaa yardaa min nafsihi an yu-adiya maa farada allahu caza wajalla calayhi bijahlin nafsadiisana marna raalli uga noqon mahayo in uu sameeyo wixii allah subxaana wa tacaala uu ku farad yeelay uu jahli ku sameeyo maya qad jacala alcilma walfiqha daliilahu ilaa kulli khayr waxa uu ka dhigaa cilmiga iyo fiqiga daliilkiisa ilaa kulli khayr ninkan marka nin murabbi a weyn hadalka waa soo celcelinhaya wax kasta uu rabi lahaa in la sameeyo ayuu hadba soo celinhayaa idaa darasa alqur'aana fabixuduuri fahmin wacaqlin haddii qur-aanka uu darsahay qur-aanka akhrinhayo wuxuu ku akhrinhayaa fahmigiisa caqalgiisoo jooga si uu qur-aanka wax uga fahmo himatuhu iiqaacu اlfahmi lima alzamahu اllahu min itibaaci ma amara waاlintihaaءi cama naha himadiisu waxa weeyaan inuu fahmigiisii soo diyaariyo oo uu u soo diyaariyo fahmigiisa wixii uu ilaahay ku laasimiyey oo ah awaamirtiisa inuu raaco nawaahidiisana uu ka joogtay laysa hamuhu mataa akhtimu lqur'aan hamigiisu ma ahuu leeyahay goormaan suuraddan dhammaynhaya bal suuraddan aan dhammayn himmatuhu mataa astaqnii biاllaahi can gayrihi mataa akunu min almuttaqiin mataa akunu min almuxsiniin mataa akunu min almutawakiliin mataa akunu min alkhaashiciin mataa akunu min alsaabiriin متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآخرة ولهمdiis waxa weeyaan goormaan ilaahay ku deeqtoomahayaho keyrkiis ka deeqtoomahaya qofku ilaahay ku deeqtoomaa deeqtoonnimo uma dhimana marka arin uu goobahayo ka maqan weeyaan goormaan ilaahay ku deeqtoomahaya oo keyrkiis kaga deeqtoomahaya goormaan ka mid noqonhayaa dadka ilaahay ka gaashaanta goormaan ka mid noqonhayaa dadka wanaagga sameeya goormaan ka mid noqonhayaa dadka allaah tala saarta goormaan ka mid noqonhayaa dadka allah ka cabsada goormaan ka mid noqonhayaa dadka ku sabra goormaan ka mid noqonhayaa dadka runta sheega goormaan ka mid noqonhayaa dadka cabsada goormaan ka mid noqonhayaa dadka ilaahay rajeeya goormaan adduunyada ku suhdinhayaa oo aan aakhiro jeclaanhaya mataa atuubu min adunuub goormaan dunuubta ka toobo keenhaya mataa acrifu nicma almutawaatira goormaan fahmahaya oo garanhayaa nicmada aad iyo aad isu daba taal oo ilaahay uu ii fidiyey mataa ashkuru calayha goormaan ku shukrinhaya mataa acqilu can illaahi goormaan allah subxaanahu watacaala jallat cadamathu mataa acqilu can illaahi jallat cadamathu weynaantiisa weynaataye aan ka fahmayaa hadalkiisa waxa uu igula hadlo iyo waxa uu iga doonahayo mataa afqahu maa atluu goormaan garanhaya waxa aan akhrinhayo mataa aqlibu nafsii calaa hawaaha goormaan ka adkaanhaya nafsadeeda oo hawadeeda uga adkaanhaya oo aan ka soo celinhaya hawadeeda mataa ujaahidu fi llaahi caza wajalla xaqa aljihaad goormaan jihaadahayaa jihaadka xaqiisii oo ilaahay daraaddiisa aan u jihaadahaya mataa axfadu lisaanii goormaan carabkayga xifdinaya mataa aqudu tarfii goormaan ishayda laabahaya mataa axfadu farjii goormaan farjigayga xifdinaya mataa astaxyii min allah caza wajalla xaqa alxayaa goormaan ka sheexaya allah caza wajalla sheexitaanka xaqiisa mataa ashtaqilu bicaybii goormaan isku shuqlinhayaa caybtayda mataa uslixu maa fasada min amrii goormaan hagaajinhayaa waxa fasaaday oo arrinkayga ka mid ah mataa uxaasibu nafsii warma nafsadeyda xisaabayaa mataa atasawadu liyowmi macaadi maalintii aan u laabanhayay yowmulqiyaama goormaan u saad qaadanhaya mataa akuunu can illaahi raadiyan goormaan ahaan hayaa mid rabbigiisa raadi ka ah mataa akuunu billaahi waafiqan goormaan ahaan hayaa mid rabbigiisa ku kalsoon mataa akuunu bisajri اlqur'aani mutacidan qur-aanka sajrigiisa goormaan ku waantoomahaya mataa akuunu bidikrihi can dikri hayrihi mushtaqilan goormaan ahaan hayaa ilaahay dikrigiisa inaan uga mashquulo dikriga hayrkiisa mataa uxibu maa axabba goormaan jeclaan hayaa waxa uu jecel yahay mataa ubqidu maa abqada goormaan nacahayaa waxa uu nacab yahay mataa ansaxu lilaahi goormaan ilaahay nusxi u samaynhaya mataa ukhlisu lahu camalii goormaan camalkayga u khalisahaya mataa uqasiru amaalii hidiidiiladeeda goormaan soo gaabinaya mataa ata'ahabu liyowmi mowtii goormaan u diyaargaroobahayaa maalintii geeridayda waqad quyiba cannii ajali iyadoo marka layga qariyana ajashayda oo ay dhece karto saacad kastaba inaad dhinto mataa ucamiru qabrii goormaan qabrigayga dhisanhaya acmaal wanaagsana lagu dhisaa acmaal qabrigayga aan uga faa'iidaysto goormaan samaynhaya mataa ufakiru fi lmowqifi wa shiddatihi goormaan ku fikerahayaa mowqifka qiyaamaha iyo culayskiisa mataa ufakiru fii khalwatii maca rabbii goormaan ku fikerahayaa markaan rabbigayga la khaali ahay anigu oo aan keligay la joogo mataa ufakiru fi lmunqalab goormaan ku fikerahayaa meesha aan u noqonhayo yowma alqiyaama ma naaran u noqonhaya mise janan u noqonhaya mataa axdaru maa xadaranii minhu rabbii min naarin xaruhaa shadiid waqacruhaa baciid waqamuhaa tawiil goormaan ka digtoonaanhayaa waxa uu rabbigaygu iiga digay oo naar ah kulaylkeedu uu daran yahay qacrigeeda iyo hoosteeda ama jiriddeeduna ay fog tahay murugteeduna ay dheer tahay laa yamuutu ahluhaa fayastariixuu oo aysan ahalkeedu dhiman oo marka ayna istariixin geeridii baa istareex noqonaysa marka walaa tuqaalu cafaratuhum dhacdhacoodiina aan laga saamixinin ama aan laga cafin walaa turxamu cabratuhum oo aan loo naxariisan ilintooda طacaamuhum الzaquumu geedka zaquum la yidhaahdo weeyaan waxa ay cunaan wa sharaabuhum اlxamiim waxa ay cabaana waa biyo kulul kulamaa nadijat juluuduhum budiluu hayraha liyaduuqu lcadaaba mar kasta oo ay maqaaradoodu bislaadaan maqaaradoodiiya maqaaro kale loogu bedelahayaa si ay u dhedhamiyaan cadaabka waata zamankan la yidhaahdo ixsaasku maqaarku ayuu la socdaa haddii maqaarka laga bixiyo qofka ixsaas ma yeelanayo jirkiisii marka kuwa haddii uu yowmulqiyaama naarta la geliyo uu ka bislaado maqaarkii maqaar kaleeto yaa loo gelinhayaa oo maqaarkoodiiyaa loo cusboonaysiinhaya maqaar dabad laga keenayo maa koodiiyaa loo cusboonaysiinhaya bacdu zanaadiqa waxay dhaheen maqaar kale miyaa qofkan loo gelinhayaa oo lagu cadaabahaya maqaarkaas ma isagaa dembi galay hadde marka culammada waxay dhaheen koodii bislaaday ayaa loo jadiidinhayaa oo ilaahay u jadiidinhaya ilaahayna awood buu lehay inuu u jadiidiyo koodii laakiin midaan ilaahay caasin oo debad laga keenay ilaahay kuma cadaabi maayo iyaga nadimuu xayu laa yanfacuhum nadaam waxay shallaayeen meel aan shallaay waxba anfacaynin wacaduu cala alaydi asafan calaa taqsiirihim fii taacati اllahi caza wajal waxay qaniineen gacmahoodii murug owdo oo ay ka murgoonhayaan inay taqsiir ku sameeyeen allah subxaanaه wa tacaala daacadiisii oo ay ka gaabiyeen warukuubihim iyo inay fuuleen limacaasi اllaahi subxaanaه wa tacaala ilaahay macaasidiisii faqaala minhum qaa'il mid baa markaas wuxuu leeyahay yowma alqiyaama yaa laytanii qadamtu lixayaatii shallaatadaydiyey maxaan u soo hormari wahayey xayaatadaydan oo aakhiro wax aan ku intifaaco ama faa'iida ila maxaan u soo hormari waayey waqaala qaa'il rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu rabbi yaa rabbi irjicuuni iceliya rabbigiisu marka jamacaas kula hadlaya wowdu sawaabuljamaca ma marka rabbigiis oo keli ah ayuu jamaaco ka dhighayaho uu kula hadlaya khitaabuljamaca marka waxay dhaheen culammadu axadka kabiirka ah isaguna jamaaco waa ku hadlaa oo naa buu yidhaha ama naxnu waana lagula hadlaa marka rabbigii ayuu kula hadlahayaa bismi اljamaaca ama bidamiir اljamaaca shicir baa jiray nin dhahaya alaa farxamuunii yaa ilaaha muxammadin fain lam akun ahlan faanta lahu ahlu wuxuu leeyahy ninkaas marka alaa farxamuunii yaa ilaaha muxammadin jamc uu ka dhigahaya rabbigiisuuna la hadlayo rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan si aan u sameeyo camal wanaagsan fii maa taraktu min maali maalkaygii aan ka tegey oo aan adduunyada ugu soo tegey si aan ugu sameeyo wax wanaagsan oo aan soo sadaqaysto maa ii celisid intaan taasu dhicinin fursaa haysataa buu leeyahy wa qaala qaa'ilun yaa weylanaa yaa weylatanaa maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha kuwo kale waxay leeyihiin yaa weylatanaa halaageennaa maa lihada alkitaab kitaabkan muxuu leeyahay laa yuqaadiru sagiiratan oo aan ka tegaynin wax yar walaa kabiiratan iyo wax weyn ilaa axsaha wuu koobay muxuu yahay kitaabkan wax uu ka tegi lama arko wax weyn iyo wax yar ibnu cabbaasa wuxuu yidhi waxaa yar ay ka warramahayaan waa tabasum wax weynna waa qosol marka xitaa dhool caddayntoodii ay sameeyeen kama tegin wax walba waa u qoran yihiin ayib laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaahaa hal damiir weeyaan marka lama dhihin ilaa axsaahuma waxaana lasoo sheegay laba shay sagiira iyo kabiira marka waxay dhaheen ilaa axsaahaa waxay u laabanaysaa damiirkaas oo mufradka ah yacni alashyaa ashyaadaas ka kooban marka sagiiro iyo kabiiro waa ashyaa badan wey wa qaala qaa'il yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaana khaliila yaa weylataa aliftaasu maxay tahay naxwadii aad ku soo marteen amhiladeedi soo maa yaa lmutakalim mar alif loo bedelaa soo ma jirto maxaa la yidhaahdaa yaa ghulaama soo lama yidhahdo marka haddana waa tii oo kale yaa weylataa yacni yaa weylatii halaagaygay halaagaygiiyo laytanii shallaatadaydiiyey lam attakhid maxaan uga yeelo waayey ama kama aanan dhigan fulaanan khaliilan hebel maxaan uga dhiga waayey khaliil iyo saaxiib dhab ah wqaalat firqaة minhum firqo kale waxay tidhaahday wawujuuhuhum tataqalabu fii anwaaci اlcadaab iyagoo marka wejiyaalkoodii ay ku laalaaban ama ku gadgadoomahayaan cadaabka anwaacdiisa waxay dhaheen yaa laytanaa aطacna اllah waطacna rasuul shallaytadeenne haddaan aطeeci lahayn allah oo aan aطeeci lahayn rasuulka hadhowta yaa intaasoo shallayto ah iyo intaasoo qaylaho ay dhacaysa فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه وحليه نارتا مسلمين تكو حدود حملة القرآن كو الله سبحانه وتعالى يا ذاتك مؤمنين تأقدقي ميل آن هل ميل آن أهين كتاب كيسا رحمة منه للمؤمنين أرن كاسو أهنا نحريس المؤمنين تأفدين هايو إني كدكتومان نارتا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر الله سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا قوا رميو قوا أنفسكم كدورا نففيالكين يا وأهليكم ahaalidiinna naaran ka dhowra saa nafsadaada adigu uga dhowrayso naarta ahalkaadan uga dhowr ilmahaada uga dhowr diinka ku tarbiyey wanaagga far munkarka ka reeb naartaas marka waquuduha annaasu waalxijaara waxa lagu huriyo ama lagu shido waa laba shay annaasu waalxijaara waa dhagax iyo dad labadaasa baa waquud u ah waxa lagu huriyo calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad waxaa kor jooga malaa'igtaas oo ka shaqeeya oo dadka ku gura oo ku cadaaba malaa'ig wuu ilaahay ugu talagalay in dadka ay cadaabaan oo naarta ay ku cadaabaan khilaaqun shidaad labaduba waxay tusinayaan marka labadaas kelimo adayg marka adaygaas muxuu yahay bacdu ahlicilmi baa waxay dhaheen khilaadu اlquluubi shidaad اleydi waa kuwa qalbi adag oo gacno adag marka khildaduna qalbi bay u laabanaysaa shidaduna xagga gacanta marka naxariisuna quluubtooda kuma jirto waxa ay samaynhayaana gacan adag bay ku samaynhayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxa ay samaynhayaanna ma aha wax iyaga xaggooda ka socda ee amar ilaahay bay fulinhayaan laa yacsuuna allah allah subxaana wa tacaala ma caasiyaan waxa ay samaynhayaan waa amarkiisii wayafcaluuna maa yu'maruun iyaguna wax kuma kordhi karaan dadka ahlu naarka oo waxa iyagaa la amro kaliya ayay sameeyaan wqaala caza wajal wاtaquu naara alatii ucdad lilkaafiriin ka gaashaanta naarta ah midda loo diyaariyey kufaarta ama kaafiriinta waqaala caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyow itaquu اllaah allaah ka gaashaanta waltandur nafsu maa qadamat liqadin hana fiiriso nafi waxa ay u hormarisay berri ha fiiriso qof walba waxa uu berri ugu talagalay maanta ha fiiriyo qataada wuxuu yidhaahdee maa zaala rabukum yuqaribu saacata xataa jacalahu ka kadin faqadun yowma اlqiyaama wuxuu leeyahay si usoo dhoweynaya rabbigiinu yowma اlqiyaama ayuu berri ka dhigay berrida laga sheekaynaya naar waa berri qiyaamihii ah berri buu ilahay ku tilmaamay berrina waxaan u naqaanaa maalintan ugu soo socota marka maadaama ay dhowdahay waa berridii una wltandur nafsu maa qadamat liqadin wاtaquu اllah allah subxaanaه watacaala ka gaashaanta mar labaaduu soo celiyey fii khilaali اlaayati ina allaha allah subxaana wa tacaala khabiiru wuxuu aada u garanhayaa bima tacmaluuna waxaad samaynaysiin uma xadara اlmuؤminiina an yakfuluu cama farada allah calayhim waxa uu allah subxaanaه wa tacaala uga digay mu'miniinta inay hilmaamaan waxa uu ilaahay ku farad yeelay wamaa cahidahu ilayhim an laa yudayicuuh iyo waxa uu kula ballamay inaysan dayicinin wa an yaxfaduu ma starcaahu min xuduudihi iyo in ay xifdiyaan waxa uu ka dalbay inay xifdiyaan oo xuduudiisii ah walaa yakuunu aysan ahaanin ka gayrihim iyaga kuwa aan la mid ahayn oo miman fasaqa can amrihi amarka ilaahay ka baxay oo facadabahu markaas uu cadaabay bianwaaci alcadaab cadaab anwaacdiisa faqaala caza wajalla walaa takuunuu ha ahaanina mu'miniinay kaaladiina kuwa nasuu llaaha allah hilmaamay fa ansaahum anfusahum isaguna abaalmarin awgeeda uu nafsadoodii u hilmaansiiyey wax ka dhib badan miyaa la arkaa qof nafsadiisa hilmaansan oo maslaxadeedii ka dhigala oo sharteedii ka dhigala oo wax ku soo wajahan aan iska ali karin fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaas waxa weeyaan iyaga ayaa ah wax faasiqiin uma aclama almu'miniina annahu laa yastawii asxaabu nnaari wa asxaabu aljanna kadibna wuxuu allah subxaanahu watacaala mu'miniinta ogeysiiyey inaysan sinnayn naarta asxaabteeda iyo jannada asxaabteeda asxaabu ljannati hum alfaa'izuun jannada asxaabteeda ayaa waxay yihiin kuwa iyagu badbaaday oo liibaanay faalmu'minu alcaaqilu idaa tala lqur'aana istacrada alqur'aan qofka mu'minka ah oo caaqilkaa markuu qur-aanka akhriyo qur-aankii ayuu hortiisa soo dhigahaya fa kaana kalmir'aati yaraa biha maa xasuna min ficlihi wamaa qabuxa minhu markaasuu qur-aankii wuxuu u noqonayaa miraayad oo kaleeto oo qur-aankii ayuu wuxuu ku arkahayaa ama miraayadiibu wuxuu ku arkahayaa miraayad macnawiya weyaan marka waxaa habboon oo ficilkiisa ah iyo waxa xun oo ficilkiisa ah famaa xadarahu mowlaahu xadirahu wixii mowdihiisu iyo rabbigiisu uga digayna waa ka digtoon yahay wamaa khawafahu min ciqaabihi khaafahu waxa uu ku cabsi geliyey oo ciqaabkiisa ahna waa ka cabsanhaya wamaa raqabahu fiihi mowlaahu raqiba fiihi warajaahu wixii uu jeclaysiiyey oo uu rajo ku geliyey rabbigiisuna wuu jeclaanhayaan oo waa rajaynhayaan faman kaanat haadihi ifatuhu faman kaanat haadihi sifatahu ninkii ay arintaanu sifadiisii tahay aw maa qaaraba haadihi sifa ama sifadan wax u dhow faqad talaahu xaqa tilaawatihi wuxuu akhriyey qur-aankii akhrintiisii dhabta ah waracaahu xaqa ricaayatihi qur-aankii ayuu dhowray dhowritaanka xaqiisii wakaana lahu lqur'aanu shaahidan washafiican waaniisan waxirsan qur-aankuna wuxuu markaa kadib u noqonhayaa qofkaas mid yowmulqiyaama u markhaati kaca oo u shafeeca oo wehliya oo ka badbaadiya dhibaatada waman kaana haadaa wasfahu nafaca nafsahu wanafaca ahlahu qofkii arinkaas uu yahay wasfigiisa waxa uu anfacay nafsadiisa ahalkiisana waa anfacay wacaada calaa waalidayhi wacalaa waladihi kullu khayrin fi dunya walaakhira waxaana u soo laabanaysa labadiisii waalid iyo isagaa waladkiisiiba khayr dhammaantiis adduunye aakhiro xadaثana abu bakrin cabdullahi bnu sulaymaan الsijistaaniyu qaala xadaثana abu طaahir axmed bnu camrin qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yaxya bnu ayuub can zabaan bni fa'id can sahl bni mucaad aljuhaniy can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaal man qara'a اlqur'aana wacamila bihi wacamila bima fiih ninkii qur-aanka akhriya oo wixii qur-aanka ku jira ku camal fala ulbisa waalidaahu taajan yowma alqiyaama waxaa loo gelinhayaa labadiisii waalid taaj yowma alqiyaama taaj taajka dadka madaxda ah loo geliya isagu marka madax weeya haguu madaxtinimada ka helay wiilkiisii oo uu qur-aan baray buu ka helay inuusa qur-aan aqoona dhici karta isagu marka dawu axsanu min dawi الshamsi fii buyuuti اdunya low kaanat fiihi taajkaas marka waxa weeyaan iftiinkiisu wuu ka wanaagsan yahay iftiinka qoraxda oo adduunyada guryaheeda dhex taalla haddiiba ay adduunyada dhexdeeda oolaan lahayd qoraxda yacnii iftiin aada u baxayo oo aada u qurxoon oo ah iftiin qorax ka soo baxa iyadoo adduunyada guryaha ka jira dhex taalla iftiin ka qurux badan ayuu taajkaasu ifahaya famaa danukum biladii camila bi hada muxuu yahay malihiinu marka midkii isagu qur-aanka ku camal falay sida loo maamuusayo ama loo sharfahayo siduu noqon doona ahbaranaa abu cabdillaahi axmed bn xasan bn cabdiljabaar asuufiyu qaala xadaana shujaac bnu makhlad qaala xadaana yacla bnu cubayd can ilacmash can khaysamata qaala marat imra'at biciisa bni maryama calayhim asalaam haweeney ayaa waxay soo marta ciisa bni maryam calayhim asalaam faqaalat tuubaa lixujrin xamala waxaa duubo u sugnaatay dhinac adiga ku xambaaray walisadyin radacta minhu iyo carab waxaan leeyahay naas aada nuugtay faqaala ciisa tuubaa liman qara'a alqur'aana uma camila bihi wanaag wuxuu u sugnaaday ninkii qur-aanka akhriya oo ku camal fala xadaثna cmar bn أyub الsqطي qala xadaثna cubayd الlahi bn cmr الqawaaririyu qala xadaثna abu أxmed الزubayriyu qala xadaثna bشhr bn muhaajir can cabdالlahi bn buraydaةa can abihi can الnabiy slى الlaه عlيه wsلم qaal yajiء اlqur'an ywma الqiyaamaةi ilى الrajuli karajuli shaaxi qur-aanka ayaa imaanaya ywm اlqiyaama qofkii qur-aanka akhri jira iyu u imaanaya isagoo aad moodo nin midabkiisu isbedelay dhibaato awgeed yacnii qofkii qur-aanka akhri jiray ayuu qur-aanku u imaanaya isagoo qofkii u eg qof dhibaataysan oo midabkiisii ay dhibaato awgeed isla bedelay fayaquulu lahu man anta markaasuu wuxuu ku leeyahay qofkii sidaa ahay qur-aankii wuxuu ku leeyahay yaa taha adugu marka fayaquulu ana aladii adma'tu nahaaraka wa ashartu leylaka anigu waxaan ahay qur-aankii maalintaadiina ku oomiyey habeenkaadiina ku soo jeediyey yacni maalintiina waa soomi jiray habeenkiina qur-aan uu ku soo jeedi jiray marka abaalmar buu u gelhaya marka abaalmar wanaagsan ayuu u fidinhaya قال xدثنا أbو بكر عبدالله بن سليمان قال xdثنا أبو طاهر أحمد بن عمر قال أخبرنا عبدالله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عبه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف علي بن أبي طالب بانك وحو كليه نيه هدي آبد باقي النقطة qur-aanka waa la akhri doonaa calaa alaaati asnaaf saddex siyood ama saddex sinfi baa lagu akhri doonaa sinfin lilaahi tacaala sinfi ilaahay daraadiis bay qur-aanka u akhriyaan wa sinfin lidunyaa sinfina addunyay u akhriyaan wa sinfin liljadaal sinfina wuxuu u akhriyaa jadal iyo muran faman talaba bihi adraka ninkii uun dan ku gaarahaya qur-aankii oo ama jadal u baaranhaya ama adduunye u baranhaya ama aakhira iyo ilaahay u baranhaya waa gaarahaya waxa uu doonaya qaala moxamed bnu اlxusein qad dakartu akhlaaqa الsinfi اladii qara'uu اlqur'an yuriiduuna allaha caza wajala biqira'atihim wa ana adkuru الsinfayn aladayn yuriidaani biqira'atihim addunya waاljadal wa asifu akhlaaqahm xata yacrifaha man itaqa allaha jalat cadamatuhu fayaxdarha waxa uu leeyahy mualifku markuu aahaartaa soo sardiyey isagoo aahaartii marka tacliiqinhaya wuxuu leeyahay waxaan sheegay sinfiga qur-aanka akhriya oo ula jeeda allah subxaanahu watacaala akhrintooda akhlaaqdoodii baan soo sheegay marka qofka doonahaya inuu qur-aanka dhaqan geliyo oo u akhriyo akhrinta xaqa ah sinfigaas uu ka soo warrama akhlaaqdooda inuu soo fiiriyo haddana waxaan sheegayaa buu leeyahay labada sinfi ee ka soo harta sinfigii qur-aanka allaah u akhrinahaya daraaddiisa waxaan sheegahayaa labada sinfi ee ka soo harta sinfigaas ee ula jeeda qur-aanka ay akhrinhayaan akhrintiisa adduunyo iyo jadal waxaanan sifay doonaa akhlaaqdooda si markaa uu u garto qofka allah subxaanahu watacaala ka gaashaamanhaya jallat cadamatuhu weynaatay cadamadiisuiyo fayaxdarhaa markaa uu ka digtoonaado qofka marka waa inuu gartaa wasaa-isha khayrka si uu u sameeyo iyo wasaa-isha sharta si uga digtoonaado waxaa dhici karta qofku khayrka kaliya hadduu yaqaano laakiin uuna sharta ka warqabinin inuuna markaa shartii iska aruuri karinin ama uugana ka digtoonaa karin هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم